dhimashada labada qof iyo dhaawaca labada kale ayaa la sheegay inay ka dhalatay markii ay rasaas ku fureen niman la sheegay inay dhexda u galeen baabuurkii dadka dhintay iyo kuwa dhaawacii ay la socdeen iyagoo ahaa dhammaantoodba dad tahriibayaala oo ka yimid waddanka etoobiya labada qof ee dhintay ayaa ciidamada booliska ee somalilan waxay ku tilmaameen inay ahaayeen laba qof oo muwaadiniin etoobiyaana kuwaasi oo ka mid ahaa dad la tahriibinayay taliyo xigeenka ciidanka booliska somalilan sarreeye guuto cabdiraxmaan liibaan fooxleh ayaa u sheegay warbaahinta sida ay wax u dhaceen iyo howlgalkaasi oo lagu soo qabtay sida uu sheegay kuwii falkaasi geystay waxaa dhacday niman budhcad ah oo u galay waddada niman tahriib sida halkaasoo ay ku dileen laba dumara laba ninna ay ku dhaawaceen oo oromadii ah dhammaan ciidanku siduu uga howlgalay oo ahayd aad u sarraysa isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyn ayay u galeen nimankii falkaa geystay gacantaana kusoo dhigeen kadib nimankii gacankudhiiglaha guri bay galeen qoridii iyo iyobisoodii ay dhigeen ciidanku wuu ka dabagalay isagu uu ka dhacay dusha sare ayuu maray huruufka ayuu raacay ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirta gurigaa gurigaa hubka la dhigay waxaa loogu tegey khamri tiradiisu ay dhan tahay siddeed boqol lixdan iyo kow litir wallaahi hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay sidoo kale saddexdanna eedaysan ee la qabtay ciidanku gacanta ku dhigeen gacandhiglu geystay dilka waxay ahaa way sakhdaansanaayeen iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen kadibna gurigan aanu ku qabanay sideed iyo boqol iyo lixdan iyo kowda litir ee khamrigaa ayay soo galeen uu soo galay oo hubka uu dhigtay waana halka uu jaranjarada sare ka fuulay ee uu ka dhacay sidaa darteed waxaan kuu sheegaya khamriga meesha yaalla iyo iyagoo sakhlaansan iyo khamrigaanu ku qabannay labadii baabuur ee lagu galay faldambiyeedkaa ee nimanka budhcad ee jidgoynta gaadhigay wateen gacantaa lagu dhigay gaadhigii oromada siday ee taariibta wadayna sida gacantaa lagu dhigay labadii baabuurba waxay yaaleen saldhigga gacanlibaax ayay ku xeraysan yihiin baaristiina waa socotaa khadar maxamed cakuule v o e hargeysa